asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee dhinacyo fara badan waxay naga tusaalaysaa ama inoo taataabata iyada oo ah midaan afkeenna hooyo ka soo meehaahno midaanan maantana idamkii eebe waa mid ka mid ah saddexlaydeennii waxaa la yidhi saddex qofkooday dhibaan waxaa la yidhi saddex qofkooda ayay dhibaan macnaha ruuxa ay ku egyihiin ayay dhibaan waa saddexdee saddexda waxaa layidhi qofkooda unbay dhibaan cuqdad walaal walaalkaad cuqdad u qabto waa arrin dhibaatadeeda leh gafuur cadhaysan iyo caydhiin la cunayba saddexduba qofkooday dhibaan aan ku celiyo waxaa la yidhi saddex qofkooday dhibaan cuqdad walaal gafuur cadhaysan iyo caydhiin la cunayba qofkooday dhibaan saddexdaasba qofkooday dhibaan waxaan maqli jiroon xasuustay mahmaah la dhihi jiray ee caydhiin cune calooshiisu ka yo culuul qabaa dee caydhiin buu cunoo wuxuu ka baqayaa caloosha in laga qabto caydhiin buu cunoo in caloosha laga qabto ayuu ka baqayaa taasay ka dhigan tahay middaa hore waxaan maqli jiray haddii ilahay kuusan ogolaya mid mahmaah kale ahayd iyadan waxay ahayd gafuur cadho qofkiisuu dhibaa gafuur cadho qofkiisuu dhibaa mahmaah kalea dhehaysi iyadana mid kaloo cajiiba ayay ahayd dee inaad iska un cadhaysnaato weligaa oo qof cadhaysan aad ahaato lama rabo waxaan kaloo xasuustaa iyadana saddexday kaleoo cajiib ahayd oo ka hadlaysay arrimahan mahmaayaha oo dhehaysay maaragtay walaala isnacay wayna xabaal badyaan wayna xoola yareeyaan dhehaysan xasuusta markii cuqdad walaashaa aan arkay waana sida aad mooda soomaalida inay haysato caydha iyo abaaraha ilaahay ku soo daayey iyo qaxootiga iyo qaxa iyo bahdilka iyo jinka iyo colaadda iyo isnaca iyo waxaasoo dhanba waa cuqdad walaalka waa gafuur cadhaysanta waa caydhiin cunista caydhiin cunistuna dee waa boolidii iyo balaayadii iyo wixii la cunahayey oo maaratay xoolo boobkii ummadda lagu hayey iyo isbaarooyinkii la dhigan hayey iyo hoog iyo bii laga shaqaynhayay ayaa caydhiin cun noqdayoo qof walba dee dembi baad gashu isleeyahay iska walaaqo waa saan u dareemay ama saan isleeyahay ilaahay baa qafuurraxiim ilaahay dadka waa u dembi dhaafaa dadka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa iscafiya horta kow afkeenna hooyo aad iyo aad buu uga shaqeeyey ama ayaga wiyaasheen uga hadleen markii laga hadlayo dhanka dhaqanka iyo hiddaha iyo howlaha khuseeya aad iyo aad baa laynoogu baraarujiyey waxyaalo fara badan marka waxaa la yidhi saddex qofkooday dhibaan cuqdad walaal gafuur cadhaysan iyo caydhiin la cunayba saddexduba qofkooday dhibaan waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeedow dee saddexdaasoo si kale loo rogay ayaa ina haysatee saddexdaa bal halaysku daya in la daweeyo oo cuqdad walaasha iyo haddii ilah kuusoo ogolyo isu cadhaysankan wax uu yahay aan la aqoonin iyo caydhiin cunistan iyo boobkan iyo xoolaha dadweynehe la dhacahayo iyo maaragtay horumar la-aanta iyo is-eryadka iyo isu cuqdadaynta iyo balaayada iska daayo iscafiya oo dad walaalo oo wanaagsan noqda ayaan dhihi lahaa oo aan ku baraarujin lahaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtee maanta idamka eebe waxaa la yidhi beeni hallug bay leedahoo haddii la qabto waa ay kuftaa beeni hallug bay leedahoo haddii lugtaa la qabtana waa ay kuftaa